الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ammaanada oo laba nooc u qaybsanta ammaanada ilaahay inoo dhiibtay ee laynaga doonayay inaynu fulino iyo ammaanada dhexdeenna oo iyadana sidaas si leeg la doonayo in la ilaaliyo oo aan la dayicin ammaanada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam aada buu uga hadlay waxaan u sheegay in ammaanada la dayici doono imaam اlbukhaari raximah اllahu tacaala fii صaxiixihi waxa uu baabaystay baabu rafci اlamaanati amaanada oo la dallacayo oo meesha ka baxaysa oo la kor yeelayo ayaa uu soo qaatay baab xadiid buu markaa u daliishaday odhanaya nebi moxamed salى اllahu عalayhi wasalam uu ka soo guurinayo nebigu wuxuu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam waxaa iman doonaa wakti aan la helaynba cid ammaanadii fulisa ama ay yar tahay dadka inta ammaanada guddaa ay yar tahay markaasaa waxaa la odhan doonaa reer hebel hebel baa ku jira qof ayaa la shiri qofkaasubaa wax ammaano leh jira taasaa soo socota ayaa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaanad moodaa wax badani iminka inay muuqdaan ilaahayna waa arin uu ina faray ammaanada ilaalinteedu ina allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha waxaan jecelay markaa qaabkii sheekhu uga hadli jiray qaab ka duwan inaan anigu usoo dhigo qaab qiso qiso inaan ka waramo ammaanada ku saabsan oo xadiid nebi oo saxiixa ah nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam sida imaamu lbukhaari uu soo warinayo xadiidkana abu hurayra uu nebiga ka warinayo calayhi salaatu wasalaam bal ila dhugto aada ugu fiirsada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama waxa uu yidhi nin reer bani israa'iila ayaa waxa uu weydiistay cid kale oo reer bani israa'iil ama qof kale oo reer bani israa'iil ama nin an yuslifahu alfa dinaar waxaan doonayaa inaad i amaahiso kun dinaar ayaan doonayaa buuri waa nin doonaya inuu soo ganacsado kharashkii baa isu gaari waayey deedna walaalkii oo uu wax ku tuhmeeyey inuu hayo ayuu yihi walaal waxaan kaa codsanayaa in aad kun dinaar i amaahiso kun dinaar waa lacag culus deedna wuxuu ku yidhi itinii b itinii bishuhadaa dee lacagta waan ku amaahinayaa laakiin markhaati keen ciddee markhaatiya ii keen oo aan markhaati geliyo ninkii waxa uu ugu jawaabay kafaa billaahi shahiida ilaahay baa iigu filan aniga markhaati haddaad markhaati iga doonayso markhaatigaygu waa ilaahay wuxuu ihi haddaba faatinii bilkafiili cid kaa damiina cid arrinkii ogaato oo markhaatiya haddii aad tiri kafaa billaahi shahiida cid kafiil kaa noqoto damaanad bixisa ii keen in ummadihii hore xoolahan la damiinanayo iyo damiin ii keen iyo damiinulmaal ma tahay inay jirtay ayaynu halkaa ka qaadayna waxyaabaha xoolaha lagu ilaalinayana ka mid bay ahayd waanay bannaantah deedna wuxu uhi kafaa billaahi kafiila aniga waxa iigu filan cid ikafiilata oo damaanad ii qaado damiin iga noqota ilaahay ninkii labadii kelmadood way ku dhaceen shahiid ilaahay baa ku filan oo markhaatigii ah damiin ilaahay baa ku filan deedna wuxu uhi sadaqta walle run baad sheegta nin qalbigiisa iimaan ku jiro ayaa u haa fadafacahaa ilayhi ilaa ajalin musamaa markaasuu farta ka saaray muddana way qabsadeen cayiman maalin iyo wakti xadidan baa la qabsaday ninkii lacagtii buu qaatay badda xaggeeduu u kacay dabadeedna wuu safray doonni buu raacay adigu hawshiisii buu soo qabsaday markii uu alaabtii iyo badeecaddii soo rartay ayaa waxa uu raadiyey markab ama doontii uu alaabta soo saari lahaa ee uu dibna ugu soo celin lahaa ninkii lacagtiisa dee dalkiina dib ugu soo noqon lahaa haddii uu yimid dekedii iyo soonaheedii falam yajid markaba markaba ma helin iyo wuxuu soo koro ballantina waa taaganta intaa markabku sii socdaa ka harsan markabna lama hayo ninkiina ballan bay isku ogaayeen markhaatigiisuna ilaahay buu ahaa damiinkiisuna yuu ahaa ilaahay waa qisa cajiibaya ninkii waa fakeray waar maxaad samaysaa dabeedna wuxuu yidhi ilaahay i damiintay ee ikafiishay ayaan aniguna alaabtan iyo kharashkan iyo deyntan ninkii maalintii iyo saacaddii cayinayd iga sugayo isaga ayaan u wakiilanayaa buuri deedna wuxuu soo qaaday qori sidii mooyaha oo kale ah dhexdii buu qoray markuu qoray dhexdii qoray ayuu warqad qoray lacagtii iyo wixii iyo deyntii uu ku sheegayo dabeedna wuxuu kusoo dhex riday baashii sida mooyaha oo kale ahayd dabeedna warqaddii buu bartanka u dhigay waa qorigii dabeedna dushiina wuu ka hagaajiyey oo wuu qurxiyey kunkii diinaarna bartanku u dhigay warqaddii iyo kunkii diinaar iyo qorigii oo uu dusha ka xidhay dabadeedna badda ayuu kusoo daayey ilaahay buu tala saartay dabadeedna wuxuu ku ducaystay ducadan allaahuma inaka kunt allaahuma inaka taclam ilaahayow waxaad og tahay in aan ka soo ammaanaysiistay walaalkay oon dayn ka soo qaatay kun diinaara wuxuu i weydiiyey kafiil waxaani ilaahay baa ii kafiila raalli buu kaa noqday shahiidyo markhaati buu i weydiiyey waxaani ilaahay baa aniga ii markhaati ah raalli buu kaa noqday aniguna ilaahow waad og tahayoo waan dadaalay inaan dooni iyo markab helo aan ninkaa alaabtiisa iyo deyntiisa ugu celiyo waayey oo ma hayo ana haddaba alaabtii waa taa qorigaasaan ku dhex riday sanduuqaa yare qoriga ah ayaan bartanka u dhigay wa innii astawdicukaha adaan kuu wadeecadhis ilaahow adaan kuu tala saartay ammaanadaa adaan kuu dhiibtay ilaahayow buu yidhi faramaa biha fi lbaxri baddii buu deedna kusoo tuuray ilaamaa badda ay quustay oo ay baddii dul sabaysay isna waa iska jeestay oo waa iska noqda isagoo raadinaya bal markab iyo dooni ku soo baxda xaggii u soo baxda ileen maalintii baa dhowba taagan lacagtiina waa soo socota markabkan yareeda cajiibka ah ee ilaahay sakhirayna waa iska soo socdaa maalintii markay gaadhay ballankii ninkiina wuu ogaa saaxiibkii uu amaahiyey kunka diinaar inuu badda xaggeeda u kacay isna xaggii xeebtii ayuu usoo kacayay dekedii bal inuu helo saasuu u eegay baddii markuu baddii eegay ayaa waxa uu eegayaa bal inuu arko dooni ama markab wax soo socda ma hayo wuxuu is yidhi iska noqo nebi maxamed baa ka sheekaynaya qisada sala allahu calayhi wasalam dabadeedna ninkaa odayga ahi wuxuu arkay qori yaroo sabaynaya badda dushiisii markaasuu waa markab ma jire doonina ma jirte ninkiina muddadii dib uga dhacye bal qorigaa yaree iska sabaynaya xaggaaga u soo dhow iska qaado oo dee bal reerkii xaabo aada uga dhigtid ay shitaan qorigiibuu soo qaatay gurigiisii buu la tegay faashkii ama gudintii buu la dhacay waxa ka soo baxay uun warqad iyo kun diinaar ayuunbaa ka soo dhex bowday ya warqad iyo kunkii diinaar baa kasoo booday halkaa inoogu xidh ninkii haddaba aan ka daba tagno ninkii magarasa aynu magaaladii kale kaga nimid bal ninkii imika aynu tagno ninkii markab buu soo helay hadduu markab soo helay isaga waxa ka yaro dhaadhacsan inaanay lacagtii ninkii gaadhin ayaa ka dhaadhacsan deedna markuu sidaa u soo istaagay ayuu kun diinaar soo qaaday oo kale kunkii diinaar ayuu dabadeedna saaxiibkiisii u keenay intaanu lacagta u dhiibin ayuu cudurdaar bilaabay bal baayac mushtariyow dhegaysta oo bal habka la isugu cudurdaaraya dhegaysta dabadeedna wuxuu bilaabay inuu iscanaanto muddadii dib baan uga dhacay markab baan raadinayay markab maan helin dee iga raalli ahow laakiin juhdi badan baan sameeyey markaa kunkiibuu doonaya inuu bixiyo kunkiibuu doonaya inuu dhiibo ninkii odayga ahaa ayaa dabadeedna u jawaabaya wuxuu ku odhanaya hal kunta bacata ilaya bishayin war wax ma ii soo dirtay inna wax ma soo dirtay qofka markaad doonayso inaad yaro baadho arrinkiisa warka oo dhan looma wa bakun baad soo dirtay lama yidhaahdo war inna wax ma soo dirtay si ay diidaya nimanka wax baadhay baa yaqaana siday u marmaraan haddaad laakiin u sallaxdo haya waan soo diray wuu iska odhan kara hadduu been sheegayo soo maa wuxu uhi hal kunta bacata ilaya bishayin war wax ma soo dirtay aniga xaggayga war nin oo dhegaysta buu ihi ukhbiruk waxaan kuu warramayaa annii lam ajid markaban dooniba maan helin qabla aladii ji'tu fiihi tan imanka aan ku imid wax ka horreeyo dooniyey ma jirin maxaan kuu soo diri anugu qaala wuxuu yihi haddaba dhegayso faina allaha qad addaa canka aladii bacadta fi lkhashaba war looxii sanduuq yaraa looxahaa wixii aad kusoo dhex riday ilaahay baa kaa guday oo isoo gaadhsiiyey fansarif iska gadoon oo iska noqo bilalfi diinaar kunkan kale iskala noqo rashidan adoo mahadsan xadiidkaasi imisaa ay culimmadu axkaam ka soo saaraan axkaamahay ka soo saaraan oo kooban haddaan idiin sheego waxaa ka mid a kow in wax in la isdaymin karo oo ummaddu isdaymin karto waxaa ka mid a in marka dayn la kala qaadanayo ay sharciga ku jirto in markhaati aada samaysan kartaan waxaa ka mid a marka wax la kala qaadanayo ama arrin ganacsi idin dhex marayo ama dayn idin dhex marayso hee in la samayn karo damiin iyo damaanad la samayn karo ayaa ka mid a waxaa ka mid a in iimaankaadu hadduu aada u kororsan yahay oo uu qawi yahay sida labada nin oo kale aada ilaahay dartii wax ku aamini karto zamankeeda iyo waqtigeeda waxaa ka mid a inaan ilaahay ku dayacayn haddaad ilaahay dartii wax raalli uga noqoto kani ilaahay dartii buu raalli uga noqday oo uu deynta u bixiyey kanina ilaahay dartii ayuu waxa weeye deynta u qaatay oo uu doonayaa inuu gudo waxaa kaloo aynu ka faa'idaynaa zamanka in deynta haddii wakti lagu ballamo sideedii loo bixiyo haddii ay timaado matalan wax qofkii kusoo kordhaana ciddii iyo jihadii lahayd loo tago oo loo waramo oo la yidhaahdo arrintaasaa dhacday ka hor aan la qarsan iminka mashkiiladaha jira waxaa ka mid a zamankan isagaa in dayntii meel adag marayso in damaanadii lagaa saxeexayay ee aad dadka u saxeexday in ay tahay waxba kama jiraan damiin baa lagaa saxeexaya nootahayaa lagaa qorayaa nootahayadii lagaa qoray maalintaa qofkaa kuhi ii damiino maalintaasu kaaga baxsanayaaba asay kugu go-aysa alla maxaa nugu go-ay waa sanad adag walaalkaa ehelkaagii walaalkaagii muslimkaayo jilcisan oo kuu yimid oo kuhi ii damiino wax oo aada u damiinatood wejigaaga ugu damiinatay oo dabadeedna lagu daba socdo oo lagu eryanayo waa dad badan bay ku dhacdaa oo iila yimaada fikradda noocaas way dhacdaa war haddaanad walaal niyadu aanay saxnayn war waxaanaad qaadanaysaa aada doonayso inaad ku qaadato ood haddow dayacdo haddee waxa weeye ha qaadan dadkana ha lugoyn ilaahay dartii daynta haddaad u qaadato ilaahay waa kaa gudi haddayse tahay ku buuxi deedna kaga baxso waxa weeye wax alle wax lagaa gudayaa ma jirto waana ta maanta aynu u badan nahay waxaan ku soo ururinayaa walaalayaal waa kelmado koo kooban baa hado wacdiya qof walowba wixii aada xadiidkaa ka fahantay ku dhaqan wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu